sidaan marar hore badan ba u sheegay muxuu ahaa diyaar garowgi meel fiican buu marayaa faydkii koowaad mar hadduu dhamaaday wixii qodobadii looga hadlay ama warbarsiyeedkii kasoo baxay ayaa guddiyo loo kala xilsaaray ay arrintaas ku dabageli lahaayeen wixii gudaha gobolka wax looga qabanayo iyo wixii muxuu ahaa dadka banaanka oo biyaas baraha waajibaadka ku aadan ay noqotaba guddiyaha loo kala qaybiyey guddi walbana hawshiisii ayuu si tartiiba u wataa waxaase aada waxyaalaha aada ugu muhiimsan ku jiray guddiga qaabilsan arrimaha jubbooyinka dadka ka imaanayo oo la martigelinayo si dadkii loola xiriiri lahaa meelo badan bay kala joogaan oo kala gedisan qolo walba meeshii ay suurtagal tahay in laga soo qaado in ina inay tagaan sida xamar oo kale sida muxuu ahaa jubbooyin kismaayo oo kale sida bu-aal oo kale sida muxuu ahaa luuq iyo meelaha la xiriira oo dadka ay wax ka degan yihiin deegaanka marka qabanqaabadaasaa lagu jiraa iyo xiriirkii dadka lala sameynayay sidii muxuu ahaa loo dadkii loo diyaarin lahaa waa garta
marka arrimahaasa hadda yaa yaa aada ugu muhiimsan oo lagu mashquulsan yahay wafdigan kismaayo ka imaanaya muxuu ka kooban yahay
wafdiga kismaayo ka imaanayo waa dadka deegaanka weeye dadka deegaanka dega muxuu ahaa bay xildhibaano leeyihiin iyo haddii muxuu ahaa dadka muxuu ahaa arrimaha bulshada uqaabilsan iyo ama ugaashyada iyo malaaqyada iyo wixii lamida waa wafdigaas weye dadka aan imaan doono haddii aan laydmo waxaan kaloo ayadana ku marti qaadaynaa muxuu ahaa dadka beesha oo oo kismaayo jooga sida muxuu ahaa generaal fartaag oo kale inuu shirkan kasoo qayb galo oon fursad u helin kii hore inuu kasoo qayb galo marka dadka aanu jubo jubo ogeyd ama kismaayo oo ka marti qaadayna waa dadka noocaas wey walaal
dabcan generaal fartaag horey baad u marti qaadeen kamuuna soo qaybgelin marka wax cabashaa amaba arrimo uu idin soo gudbiyey miyaa jirto idinla soo hadlay oo uu shirka uga soo qaybgeli waayey kii hore maya wax dhibaato oo hortaagan oo shirkan uga soo qaybgeli waayey oo hadda uu shir guddoonka anaga usoo sheegay ma ay jirto marka maadaama degaankan uu dhashay waxyaabaha laga hadlaayana ay kamid yihiin dadkan siyaasiyiinta oo meelaha kala gegedisan lugta kule sidii loo midayn lahaa maadaama weli optionkaasi weli uu furan yahay waanu ku marti qaadaynaa insha allah inuu yimaadana rajaan ka qabnaa waa tahay afhayeene marka laga soo tago generaal fartaag oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka kumeel gaarka ah ee jubba yaa kale oo kamid a mas-uuliyiinta jubba oo aad filaysaan in shirka aan dabcan wejigan labaad ay kasoo qayb galaan maadaama wejigii hore la xasuusto inaad shaaciseen adinku in axmed madoobe uusan shirka kasoo qayb geli karin
walaal guddigaas aan ku sheega hawshaas uxil saaran ayaa muxuu ahaa aan mandays aan u siinay inay soo liis soo liis kasoo sameeyaan dadka la marti qaadahayo marka welina shir guddoonka oomayna soo gudbinin laakiin waxay ku guda jiraan weli dadka xiriirkiisii yaa available ah oo imaan kara iyaan imaan karin ayay weli ku jiraan markay soo dhamaystiraan bayna shir guddoonka usoo gudbin doonaa markaasaana liiska dhabta la heli doonaa insha allah
laakiin waxaa nagu maqaalo ah in generaal fartaag markii la marti qaaday shirkan kismaayo shir jaraa'id uu ku qabtay isaga iyo wasiiro ka tirsan maamulka jubba oo dabcan sheegeenna in shirkaas uu yahay mid fawda ah oo colaad lagu abuurayo marka maxaa keenay in mar labaad lagu marti qaado shirkoo lagu casuumo
waxaa keenay walaal fartaag degaankan uu dhashay muxuu ahaa waxaa ku shirahayana waa dadkiisi weeye marka waa lagu qasban yahay qof kastoo siyaasi ah oo degaanka u dhashay inuu kasoo qayb galo bara hiiraale ayaanu ku marti qaadaynaa oo kasoo qayb galaya oo dadka siyaasiyiinta oo degaanka u dhashay kamida weeye haddii wax siyaasad oo khilaaf uu jiro in ayadii la xaliyo oo laisu yimaado oo laga wada hadlo oo la yidhaahdo maxaa maxaan isku khilaafsanaa maxaan isku diidanahay aragtida muxuu ahaa jubbooyinkana laga midoobo marka waa ku khasbanna ilaa iyo meesha ugu dambaysana waan la burinaynaa qof kasta oo beesha u dhashay oo siyaasi ah ama qof kasta oo shirka ka diidan oo deegaanka u dhashay waan waan ku khasbannahay inaan la gurino ilaa iyo meesha ugu dambaysa marka sababta aan nooga quusanina waa sidaas weeye inuu kasoo qayb galo